hogaamiyahanoo lagu magacaabo joha moxamed ayaa shaaca ka qaaday in dhaqaalaha etoobiya uu marayo marxalad halis ah wadajirka bulshada xabashida iyo dhaqaalihii dalkaasi lahaynu ku sheegay in honti la-aan uu geliyey nidaamka abiy axmed isagoo sii hadlayay ayuuna sheegay in dowladda etoobiya uu furan yahay hal khiyaar oo keliya kaas oo ah inay wadaxaajood la furto kooxaha mucaaradka ku ah xukuumadda adisababa inkastoo dowladda xabashida ay qaaday tallaabooyin ay u qaylo dhaamayso hay-adaha maaliyadda ee reer galbeedka haddana weli waxa uu dhaqaalaha waddankaasi wajahayaa marxalad adag jawar wuxuu sheegay in dowladda etoobiya ay haysato hal wadiiqo oo keliya oo ah inay wadaxaajood la gasho kooxaha hubaysan ee dagaalka kula jira soddonkii sano ee lasoo dhaafay kobaca dhaqaale ee etoobiya oo ahaa siddeed boqolkiiba ayaa hoos uga dhacay laba dhibic shan boqolkiiba sanadkii lasoo dhaafay sababta ugu weynina waa dagaalka sida uu sheegay safiirka maraykanka wuxuu soo kale xoojiyey in si loo joojiyo hoos u dhaca dhaqaale ikhtiyaarka keliya uu yahay in dagaalada la joojiyo iyadoo la isticmaalayo wadaxaajoodka iyo nabadaynta ayuu yidhi jawaar dagaalada ka holcaya etoobiya gaar ahaan gobolka tigre iyo amhara ayaa galaaftay nolosha boqolaal kun oo ruux welina waxa uu dagaalku u muuqdaa mid maalinba maalinka xiga ku xoogaysta gudaha etoobiya